cumar shuceyb oo ah wasiirka xoolaha ee maamulka isku magacaabay somalilan ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ayaa sheegay inaanay dowladda federaalka marnabo ka ogolaanayn inay dad iyadoota u dhiibto dhoofinta xoolaha deegaanada waqooyi galbeed ee soomaaliya isagoo hadalkiisa ku daray in dhowr maalmood ay hakiyeen dekadda magaalada berbera ayna doonayeen in dadku ay dareensiiyaan in go-aanada maamulka la baxay somalilan oo keliya halkaasi ka fuli karaan dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyay in ganacsada carab ah uu xirtay dhammaan ganacsiga xoolaha nool ee laga dhoofiyo deegaanada waqooyi galbeed ee soomaaliya taas oo ay dadka indheergaradka si adag uga hor imaadeen ninka madaxweynaha makaay xasan sheekh wuxuu sameeyey inuu nin caraba idhaahdo xoolihii waxaan xidhaya berbere ka dhoofayey ayaan ayaan anigu u xidhayaayoo deedna nin baan warqad siinaya halkan xasan sheekhna kama taliyo cid kalena kama taliso weligeedba xoolahii halkaasi ka dhoofi jireen cid kaloo carqaladayn jirtana ma jirto waxaanu ka digaynaa aanu leenahay xoolaha halkaa ka dhoofaya waxa weeyaan xoolo somalilan dariiqeeda mara cidna kama ogolin carqaladaysa annagu amba mid ha u xidhin amba midna u xidhin saddexda macshar ee berbera waxaan u hakinnay iminka muddadii muddo waxay hakisay iminka mala afar cishaa sababtaan u hakinnayna waxa weeye si a u ogaataan maadaama iyadoo lafdhabarta xooluhu ay yihiin xoolaha dhoof lafdhabarteenna ay yihiin sababtan u hakinnay wax kale ma aha waa inaannu xaqiijinno reer somalilan inay xoolaha iyagu ay amarkooda ku baxaan aanay laakiin muqdisho dowladda federaalka ayaa shacabka soomaaliyeed waxay mar weliba ku dhaliilaan in xaraasha xoolo jabaan ka dhigtay hantida ummadda soomaaliyeed sida ilaha dhaqaalaha dalka iyo dhulalka ay degan yihiin dadka rayidka hadda waxaa soo naas caddaaday ama bannaanka soo baxay hadal ay in badan bulshada sheegi jireen gaar ahaan reer muqdisho in madaxda dowladda federaalka dhulalka danta guud ee ilaha dhaqaale ee dalka ay uga cangelinayaan ganacsato ajaaniib ah kuwaasoo ay ka qaataan sandareerto yaroo raqiis ah sida ay marar badan isla xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka warbaahinta u sheegeen